Deegaanada Galmudug oo inta badan aan horay looga aqoon wax soo saarka beeraha oo dalagyada laga isticmaalo laga keeni jiray meelo kale oo ka mid ah gobollada deriska la ah ayaa hadda soo fahmaya ahmiyadda beerista iyo inay jiraan goobo ku habboon beerista iyo wax soo saarka. Cabdirasaaq Sheekh Maxamed oo ah Xogeyaha Guud ee Ururka Dhaqdhaqaaqa Iskaashatada Beeraha iyo Xoolaha ee deegaanada Galmudug oo marka magacooda lasoo gaabiyo loo yaqaano UDHIG ayaa maamulka Galmudug ka codsaday inay beeraleyda ka caawiyaan dhinaca agabka iyo daawada.
Dowladda Galmudug amase dowladda Soomaaliya waxaan horta waxaan kula talinayaa inay aad horta beeraleyda u caawiyaan. Waxaa jira hadda barnaamijyo loogu talagalay horumarinta beeraha. Marka dowladda Galmudug waxaan leenahay horta dowladda Soomaaliya waa xagga weyn talaan horta Galmudug. Waxaan leenahay beeraleyda Galmudug horta caawimaad badan waxay siido oo ha ku siiso xagga horumarinta beeraha, xagga wacyigelinta, xagga tababarada, xagga abuurka, xagga sidii dadku dalag u heli lahaayeen dalaga amba qalabkii wax lagu soo saari lahaa. Dadku hadda kama shaqayn karaan beeraha waqti keliya oo yaanba iyo wax loogama shaqayn karo. Waxaa loo baahan yahay qalabka beeraha lagu tabcaa lahaa. Qalabkaas oo kale haddii awoodi karaan inay keenaan amba dowladda Galmudug amase dowladda Soomaaliya amba dadka hay'adaha wax caawiyo kala. Tababaro aad iyo aad tababarada waxyaabaha ugu muhiimsan oo dadka in ka caawiyo inay wax beertaan ka mid yahay. Aadna waxaan ugu tahay tababarada iyo qalabka iyo waxyaabaha badan in wixii la heli karo dhan loo dadka lagu caawiyaan kula talinayaa. Anagu ururkeena iskaashi ahaan UDHIG ahaan waxaan ku dhiirigelinaa dadka horta inay wax tabcaan ku dhiirigelinaa. Waxaan sameynaa waxaan kaloo sameynaa dadka tababaro waa siinaa oo waxaan ku barnaa in markay wax beeranayaan dalagyada qaar way isgumayaan in si isku gumi si u kala saari lahaayeen si wax u beeran lahaayeen qaabka wax u dhisan lahaayeen qaabka difaacan u geli lahaayeen sidii biyo u heli lahaayeen waxyaabaas ka caawinaa ninka soo daanaku aan waxba bixin hadda aan dhihin waxaas haynaa waxaan bixinaa aan dhihin galmudug waxaas leeyahay sanadada soo socda haddii hadda sida ku jirto ay kusii jirto oo beeraha la hormarina la hormar horumarka lagu sii wado biyo fara badan ay hesho dadku ay kusii dhiiradaan inay wax sii samaystaan isku filaansho galmudug maahana macal soomaaliya gaari kartaan isleeyahay insha allah Deegaanada Galmudug ayaa ka mid ah deegaanada aan horay looga aqoon wax soo saarka beeraha waxaa muddooyinkii dambe laga dareemayaa isbeddel ku yimid